wafdigii ku sugnaa degmada luuq ee maalmahan u joogay nabadeynta beelihii walaalaha ahaa ee dirirtu dhex martay ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii u qabsoomay ilaa iyo hadda kadib markay wafdigu kulamo isdabajooga la yeesheen odayaasha beelaha dirirtu dhex martay saraakiisha ciidamada dhinacyada dirirtu dhex martay maamulka degmada madaxda laamaha amniga degmada iyo waxgaradkii isu xilqaamay joojinta colaadda wadahadal iyo dood dheer kadib waxaa dhinacyada lagu heshiisiiyey qodobada soo socda kow xabad joojin aan shuruud ku xirnayn labo in nabadda guud ee deegaanka la qaato qofkii waxgeystana ay isaga u gaar tahay tallaabo wadajirana laga qaado saddex in dhinacyada dirirtu dhex martay ay u diyaargaroobaan wadaxaajood lagu xallinayo mushkiladii dhacday afar in laga fogaado wax kasta oo carqaladaynaya nabadda deegaanka iyo wadahadallada socda sida kicinta bulshada shan in dhinacyada magaalada ku sugan ay badbaadiyaan hantida dadka barakacay iyadoon qofna haybtiisa wax loogu geysan karin baaq waxaan ku baaqaynaa in guud ahaan shacabka degmada luuq ay ka wada qayb qaataan nabadda sidoo kalena dadkii shacabka ahaa colaadaha ku barakacay ay guryahooda dib ugu soo laabtaan mahadcelin waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay deminta colaadda meel kasta oo ay joogaan wabilaahi towfiiq